wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhowaan farxaan maxamed cabdi u magacowday guddoomiyaha golaha dhallinyarada jubbaland guddoomiyaha dhowaan la magacaabay oo ka warbixiyey waxyaabaha uga qorshaysan horumarinta dhallinyarada jubbaland ayaa sheegay inuu wado dadaalo kala duwan oo ay ka mid yihiin in dhallinyarada lagu dhiirogeliyo barashada xirfadaha gacanta oo mustaqbalka ka caawin kara shaqaabuur iyo in dhallinyarada hal abuur kale la dhiirogeliyo waxyaalaha aan igsanayo maadaama xilkan ii doortay aan rabo in aan wax ka bedelo dhallinyarada horta ko inay isku xirmaan saddexda gobol ay ka wada shaqeeyaan dowladhiska deegaanada jubbaland dhallinyarada waa lafdhabarta bulshada waa midda ugu sarreyso oo maanta inay horta dowladdii ay qayb ka noqdaan horumarinta deegaanadeena iyo hal abuurada dhallinyarada in loo suubiyo fursado ganacsi xirfadooyinka xirfadooyinka la baro xarumo weyn aan leenahay kismaayo aan ku leenahay oo hadda shaqeeyo oo hay-adaha naga caawiyo wasaaradaha qayb kamid naga caawiyo inay horta dhallinyarada xirfadahooda ee bartaan laga shaqeeyo inay wacyigelin toosa laga soo biyo dhallinyaradaas waxay fursad siinaysaa markaas inay politically qayb ka noqdaan xagga siyaasadda ku milmaan haddii wasiiro noqonaya haddii xildhibaano noqon laayaan inay horta isku xirkooda la hagaajiyo hal doon aan wada saarno halkaa doonna aan ku wada duulayna inaan wada jir wax ku wada qabno tirakoob horta guud maana soo binin dhallinyarada hadda badanaa horta waxay iskugu jiraan kuwa dalka dib u soo laabtay oo dhinaca keenka imaaday kuwa dhinaca etoobiya ka imaaday iyo kuwa deegaanka ahaa si joog loogu imaaday marka intooda badan hadda fursadda u badan inta la siinaayo dhallinyarada oo shaqo abuurka loo suubinayo waa dadkii magaalada joogay in loo suubiyo shaqo abuurkaas way nagu jirtaa tirada hay-adihii iyo dowladihiina inay kala aan wax ooga raadino oo qayb ay ka noqdaan niyo dadaalkaas kala caadi waxaan rabnaa inaan wasaaradda kalluumaysiga wasiirka hadda uu ka yahay wasiir axmed uu ka yahay inaan kala fadhiisano dad waxaa jira hal abuuro laho ganacsiga qaybta duumada iyo wax soo saarka badda bartay xirfadna u leh beeraha naftigooda dad waxaa jira ayagana xirfad u leh kuna shaqaysan karo dalkeena oo dal wada khayraad ah marka dhallinyarada inay fursad dhinaca loo jiheeyo waan ku rajawenahay inay hay-adaha iyo wasaaraha quseen la fadhiisanaan waan ku rajaween insha allah